asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee dhinacyada badan waxaynaga tusta ama howlaha badan inoo muujisa waxyaalaha badan ee xubintu ay garhka inoo geliso ama ayna tusto ama ay daaha inooga rogto ama ay inoo laanjiiddo ay ma soo koobno halkanna kuma soo koobi karno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas gungaarkaa qayb ka mida soomaaliduna dhaqan waxay u lahayd qaabo badan oo ay isu bariidiso markay isbariidinayso maxaa lagu beriyey maxaad sheegteen ciduhu nabad ma ku soo galeen nabad ma ku barideen nabad ma ku hargasheen halkudhigyadii soomaalida ayay ahayd qofka soomaaliga wuxuu dhihi jiray maxaa lagu hargalayey nabad baa la dhihi jiray maxaa lagu soo xaroodayey waa markii guriga la imaaday fiidkii ciduhu nabad ma ku soo xarooday haa wax dhima maanaa maqal nabad ma lagu beriyey nabad baa lagu beriyey barwaaqo xalay tuuga nooma soo dhicin oo waraabayaal xeelaha uma soo dhicinoo maaragtay ariga guudan uma soo dusin oo kaa col nama gaadin oo balaayihoog waxaasoo dhan waan ka nabad gallay waa baryadii saddexdaas nooc ayay isu bariidin jireen maxaad ku barideen maxaad ku hargasheen iyo maxaad ku soo xerooteen saddexdaasba waa bariidintii soomaalidu ay gaarka u lahayd habka ay wax isu weydiin jirtay markay isa salaamayso walow inta badan assalaamu calaykumta ayna isticmaali jirin haddayse assalaamu calaykum markay dhahaan wacalaykum assalaam war maxaa lagu soo xarooday saa hadday isdhihi lahaayeen way ka sii wanaagsanaan lahayd waa aniga aragtidaya eedsa kuma laha oo dee waayaheedii iyo dhaqashadeedii iyo xilligeedii ayay ku jireen laba nin ayaa iska hor imaatay marka goor barqaca labadaa nin ee goorta barqadaa iska hor imaatay ayaa wax isweydiiyey wuxuu yidhi war maxaad ku barideen bal warran buu yidhi caafimaadka ka warrano cidaha ka warrano degmada ka warrano socotada ka warrano intaasuu yidhi intaa markuu yidhi yuu yidhi niyow aryo iyo islaamo labadaasuu israaciyay aryo iyo haween suu yidhi aa wuu ka hortegey durba intuusan aryo iyo ishaweenba sheegin keew inta uusan haween iyo aryaba ka hadlin ayuu go'aansaday inuu codka ku xidho oo ka hor tago ku aamusiyo eraygaas oo uu halkiisa ku daboolo sababtoo ah dee waad og tahayo wuxuu ka wadaa haweenkana aad sheegasho ama calaacal iyo iyo maarata mid umushay iyo tuuxaysantay iyo waa hooyooyinoo dhibkooda ma yaro haddii ilaa kuu sumagelaya arigana ceesaan orgootay iyo orgi babaday iyo mid doolaalay iyo mid arya raacay iyo ku laydhsaday iyo waxaas ariga lagama waayey mid tamooti iyo ku gududan cunay iyo mid dawaca la dhacday arigana lagama waayo ayuu ka wadaa taas ayuu uga jeedaa kolkaasuu wuxuu yidhi erey afgelisa yuu ka horgeeyo waxa uu yidhi isaga oo raba inayna hawshu halkaa dhaafin ama ninkanu sheekada uusan halkaa dhaafinin buu rabaa ma og tahay oo wuu ku xidhayaa kolkaasuu wuxuu yidhi iyo dhegayso aan kuu warrame hohee haween iyo hallow adhi yeelkoodee maxaa kale oo la hayaabi hohee haween iyo hallow adhi yeelkadoodee maxaa kale oo la hayaa de hallow adhina ma dhammaado hohey haween iyo waqdoobashada iyo maaragtay calaacalkooda iyo waxsheegooduna ma dhammaado haddii waa hooyooyinoo howlo badan ayaa ku furan buu ku leeyahy howlaha badanee ku furan ayaa u sahlaaya hooyadu in inta badan ay ka calaacal badnaato odayga sababtoo ah wax badanoo hallaabay ayay arkaysaa ari dhutinhaya riyaha dhutinhaya kuwa waraabuhu cunay kuwa guudanuhu cunaha la seexday ama xamagii ku dhegay iyo kuwo kale iyo howlo badan oo maaragtay soo hadoodilin ayay hooyadu arkaysaa saa darteed calaacalka iyo waqdoobashada iyo waxbaa sidan adu ma dhammaato marka labadaa xagga iga dhige maxaa kale oo la hayaa ayuu yidhi oo uu ninkii ninkii kaga hortegey isaga oo raba inuusan hadalku hoos u gelin ceebasheeg iyo islaantii heble ahayd waa ilma maarata ku qalloocdeen iyo tubaa dhicisay iyo howlo kaloo noocaasa isaga oo raba inaan la gelin bataatanba ayuu eraygii intaa kusoo koobay mahmaana maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta haddii eebeydmo waxaynu odhanaynaa xusuusta geerida iyo xuska eebaba way ku anfacaan xusuusta geerida iyo xuska eebaba waa ay ku anfacaan